bismi illaahi raxmaani raxiim guddoonka golaha shacabka iyo ku-xigeennadiisa ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada xildhibaanada sharafta leh guddoomiyaha gobolka banaadir ee marti sharafta kale ay ku jiraan kooxda horseed ee xulka qaranka ah kalamaan hiddo kooxda muusiga noo tumaysa fanaaniintii dhallinyarada ahayd oo noo haystay kulli waxaan ku salaamay salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahad leh alxamdulilaah oo caawa halkan isugu kaay keenay annagoo caafimaad qabna waxa uu guddoomiyaha ka tegey xiritaanka kalfadhigan sidiisaba dhaqan ahaan wuxuu ahaa xaflad kaftan ah oo dadku dee iska kifaaxaan sidaad aragteen oo muusiga hadda aan dhegaysanaynay siyaasiyiintu markay hadlayan inaysan serious ahayn oo haddee liscaluul xeeranayo oo laisqalbi xeeranayo oo wax walba laga hadlaayo oo ah caadi iska dhig xoogaa yar yaan rabaa inaan ka hadlo kalfadhigii hadda afartii bilood aan soo dhaafnay wixii aan ka baranay iyo hadda meeshaan joogno iyo meesha aan higsanayno waxaan higsanaynaa sanadkan inuu noo ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo kheyr qaba inuu ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqayno dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisanno inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xorayn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah markaan leeyahay dib u heshisiin waa wax ugu muhiimsan oo ummaddeenna iyo shacabkeenna ay naga sugayaan waxaa ugu horreeya dib u heshisiin dhexdeenna horta inay ka bilaabato waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa loo baahan yahay dib u heshisiintooda inaan bilaawno hadduu ilaah yidhaahdo waxaan hayaa warqad ay aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqaynta golaha shacabka sidii maxaan ku idhaahdaa dowlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen annaga marka hadda dhexdeenna weeye weliba waxaan u gelaynaa gudaheenna wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeenna ku jira si aan ugu gudubno shacabkeenna soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo horey u dhacday inaan ka shaqaynno siday isugu soo dhowaan lahaayeen siday gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu ilaah yidhaahdo meesha ka soo bilaabatay marka afar bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigaanu furmaayey oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qudbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyey yaa aqalka sare waxay yidhaahdeen annaga golaha shacabka meel la fadhiisan mayno waxaan u yeeray guddoomiyaha maxamed mursal iyo maxaanku idhaahdaa cabdi xaashi waa wada fadhiisiiyey xaaladooda waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fadhiistaan aysan wada fadhiisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas-uuliyiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeenna haddaan wada jirno shacabkeenna waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeenna waa kala maqnanayaan marka markaasay ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dib heshisiin u sameynno hadduu ilaah yidhaahdo sanadkan waxay ku jirtaa brograamyadeena number one marka la fiiriyo kan ugu horreeya hadduu eebbe yidhaahdo waa dhab waxaan ku tuhumaynay xoogaa markaas naftigeenna waa markii dowlad goboleedyada yidhaahdeen waxaan ka joojinay wada shaqaynta dowladda dhexe oo xoogaa aan lahayn dowladda dowlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhexeeyaan iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergey ergeygii qaramada midoobe oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladdaas kala taagnaanshaha ah oo aan u sharaxnay aan ku nidhi soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intay rabta nagu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeele waxaan ogahay intay rabta ha qaadato haddaan nahay soomaali xalka annagu nagu jiraa annagaana heshiinaynaa cid isku keen khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saeexaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaana loogu kala saeexay welina dhibkii weli qaar ka mida waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshinno cid walbana aan u sheegno annagaa iskale hawlaheenna annagaa heshiinayna annagaa waala ah taasaa keentay ninkaas odagaa markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yidhi muqdisho soomaaliya ma aha soomaaliyana muqdisho ma aha arrintaas arrin aan ka caroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii differensiga farqiga u dhexeeya dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddaba intaas waxaa ka dambeeya hadalkayaan kusoo gabagabaynaya taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo ah annaga inna laga sugaayo inaan dadkeenna isu keenno kow annagaan iska bilaabno dhexdeenna wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeenna iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxaa maqasheen wax la yihahda mooshin oo qayb ka mid a khilaafaadkana haysta mooshinkaasi wuxuu ahaa runtii mid xoogaa yar ummadda soomaaliyeed argagax geliyey annagoo dhannaan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taagannahay oo aan ka soo gudubnay oo siday anigu aan sheegaayo ahayd annaga dhexdeena inaan ka heshiinayno wax walbaba oo dhexdeena yaalla kaftanka waa tanaa marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiya waa kaftameena waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadiyuhu saas u rogay waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyu dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan idhi ma qabyadaan isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay two thousand seventeen tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka two thousand eighteen waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yidhi waxay arkaayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yidhi khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiriyey wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yidhi see dateski qofku uu ku iloobay hadduu qofka seexay see ku iloobay waktiga uu seexay waxaan ku yidhahaye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan waxaan ku yidhi marka waa yahay guddoomiye maxaa maxay tahay waxaan see see wax u jiraan motifku wuxuu yahay maxaa maxaa maxaa laga maxaa laga danleeyaha waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi hore waxay u yidhaahdeen qabye ninkeedaa dhamaystira waxaan ku idhi waa yahay waa dhabi qabyo dhankeeda dhamaystireen taas two thousand sixteen soo ma ahayn wuxuu yidhi maya waa two thousand nineteen waa yahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyu yidhi waxay rabaan waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ee iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhowaanshaha shacabka iyo dawladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax allah wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkan sheegay ayaa dhaweyn oo webiga kasoo ka soo fatahayay in la furo oo la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan uu yidhi inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yidhi in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan u yidhi inay sharafka ummadda soomaliya soo celiyaan waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu